waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xasan aad baad u mahadsan tahay soo dhaweynta fiican igu soo dhaweysa raadooga alxamdulilah ilaahay wuxuu ii sakhiray inaan wax ka barto cilmiga la xiriira maskaxda bili-aadanka iyo xanuunada kala duwan ee dhimarka iyo waxyaalaha siday ku imaadaan marka behavior analystna dee waa hadii af soomaaliya lagu bedelo waxay noqonaysaa oon qof qiyaasa mise cabira dhaqanka bili-aadanka marka yacni in wax badan laga fiiriyo qofka maxaa ku kalifa waxyaalaha uu sameeyo iyo wax lamidka ah waa gartay xanuunka dhimirka oo kale oo aad ku takhasustay dadka soomaalida ah oo kale oo dal ku cusub yimaada sidee u saameeya
walaahi horta sideedaba waxyaalahan mental healthiga la yiraahda xanuunadu way kala duwan yihiin laakiin anaga dhaqan ahaan waxaa u baranayn qofka ama wuu miir qabaa ama dharkuu tuurtay laakiin labadaas point waxaa u dhexeeya spector aada u weyn oo dadkao dhan ay ka wada saman yihiin sida anxiety depression iyo stress iyo waxyaalaha lamidka ah marka waxaan waa wax ummadda bili-aadankao dhan ay saameyn ku leedahay ama ha yaraato ama ha badnaato annaga marka waxaa noo dheer haddii aan soomaalinahay dad badan oo annaga naga mid ah waxay la kulmeen dagaaladii iyo qaxi qofka sidiisana yacni in uu gobolka mise magaaladu degan yahay uu ka guuro magaalo kale u guuro ayaa dadka badanaa ku kicisaba xoogaa unstability bili-aadanko dhan marka adiga oo la soo kulmay dagaalada iyo qaxi iyo dhibaatooyinkii oo haddana waddan kale oo yacni aada iyo aada ugu duban waddankaadii intaas ayaa haddana anaga noo ziyaada ah marka xanuunad badan oo gaar ahaan mid lagu tilmaamo p t s d oo ah post traumatic stress disorder oo badanaa dadka markii qofka bili-aadanka uu marxalad aada u adag uu la soo kulmo ama dagaal ha noqoto ama shil baawar ha noqdo ama wax unyacni cabsi aada ku kiciso markuu lasoo kulmo markuu jawi cusub imaado oo ka degan ayay waxay kusoo laba kaclayaan waa gartay p t s d s aada waxaa loogu isticmaala matalan askarta ciraaq kasoo noqotay oo kale mareykanka ama australian vietnam kasoo dagaalamaka marka dadka caadiga ah oo dagaalka sokeeya sida soomaaliya kama soomaaliya kale soomaaliyana waa waa saameysaa ha absolutely marka waagii hore waxaa loo malayn jirin wax u gaara ah askarta xanuunkan original namekiisa magacigu asalka wuxuu ahaa post vietnam disorder dhihi jiray oo waagii askarta mareykanka marka ay vietnam kasoo laabteen ayaa la arkay askartii oo dhaqan nooca cusubaa la imaaday waxaa batay qamri cabkoodii waxaa batay inay isdardalaan waxaa batay dhibaatooyin aada u fara badan markii ayaa marka research badan lagu sameeyey haddana waxaa la arkay askartaas faamiladoodii oo wixii ay kasoo baxeen haddana xanuunadii marka waxaa la ogaaday dee waxaan wax askarta u gaara maaha laakiin waa wax qofka bili-aadanka markay noloshiisa ay soo marto marxalad aada khatar u ah ama dagaal ha noqoto ama matalan kufsi hataa gabdhaha qaarkood marku la kufsada hataa inay waxaan kusoo laba kaclayso marka wax yar haddaan ka tilmaamo waxyaalaha lagu garan karo calaamadaha waxaa ka mid ah waxaa nightmareka loo yaqaano qarooga fara badan qofka deganaanshaha ka tago qofka cuntada ka xumaato iyo waxaa kaloo aada u arkaysaa bulshadeena xanuunada qofka meel baa xanuunayso haddii noqoto dhabarka haddii caloosh noqoto maanta o dhan dhakhtarka u tagaya examination badan baa lagu sameynaya dhakhtarkan waxa uu leeyahay waxa ma qabtid iska tag laakiin qofkii aada meela yani lafaha xanuunaya yani waxaa laha vague pains yani ma la taaban karo laakiin xanuuna aada ugu fara badan marka emotionkii ayaa jirka kasoo baxaya oo dareemadii dee aada u foolxumaa oo qofka lasoo kulmay waxaa kaloo nagu badan matalan is-aamin darada waa calaamado ka mid ah bulshadeenana waad aragtay nasiib daro in dadkaysan runtii is is-aaminin inaan shaki badan iska qabno qofkii damca inuu wax fiican dadku u sameeyeen in afarta lagu fiiqo yacni ma dhihi ma dhahayo dadku dhan arrintan way wada qabaan laakiin waa calaamada ka mid ah calaamado ka mid a b t s d da ah in qofku wax walba ka shakiya uusan aaminin absolutely inuu shaki aada u farbato Een, iyo hataa inuu qofka aaminaba yani in lagu nooleahay xaalad aada khatar u ah sideedaba adduunkaba Een, eh, waxay doontaa noqoto cimilada hadday noqoto hadday noqoto xagga amniga ayuna ayu shay waaga qofkii shaki baa ku jira oo ha wuxuu aaminsan yahay adduunka oo dhan ba inuu khatar ugu yahay matalan ha yani waxaa ka dhaadhacsan xaaladda haddaan ku jirno inay tahay xaalad aada u khatarsan because qofkii noloshiisa yani wuxuu ku noolaa waxa la survival mode ismana oga marka mm, waxyaalahaasa laga yaaba inay kalifaan dadkan isku mid maaha yani qof basi bay ugu soo baxdaa laga yaaba marka xanuunkan inuu sida caadada ah marka qofka marxaladaas adag uu s- ee noloshiisa soo marto laba bilood kadib aa laga yaaba inay kusoo baxdo ama labaatan sano kadib laakiin mar un bay kasoo baxaysaa qofka waa garta soomaalidu marka ay isdhaliilayaan ama meel ku sheekaysanaya waxaad moodaa un inay dhahaan eh, b- soomaalidu waa dad dhib badan waa dad aan is aaminin mararka qaarkood qabiil baa kala dilay marka eh, dee toor ahaan cilmigan aad ku takhasustay b t s d da waxaad leedahay arrimahaas xanuunada dhimirka qayb ka ah xataa bulshadu inay sidii la rabay ugu noolaan waayaan dalalka hadda aan usoo qaxno kale australia kale norway kale dabcan een, eh, saameyn weyn bay ku leedahay een, eh, is-aamin darada een, nasiib dara dhaqankana wuu naga noqday dhaqan xun Een, marka labadaas shay laga yaaba inay eh, saameyn ku yeelatay een, dhaqankan cusub oo inaan is-aamin- is- is-aamin weyno waa garta marka markaan ka hadlayna hadda askarta ama vietnam kasoo noqota ama ciraaq kasoo noqotay oo kale eh, hay-adaha ama organizationaa jira u dooda dhakhaatiir bay leeyihiin hay-adaha u dooda soomaalidoo kale eh, qofka soomaaliga ah uma garan karaa in wax ka khaldan yihiin oo dagaalka sokeeya dhibku soo maray awgeeda sideese soomaalidu caawimaad u raadsadaan mise shaqaba kuma lihin oo ma aaminsaninba in wax naga khaldan yihiin
Een, runtii waa su-aal fiican xasan Een, waxaa aaminsanahay een, howshan qabto tan ugu muhiimsan waa in arintan xanuunada dhimirka laga dhiga wax normal ah oosan ceyb aysan lahayn sababta hadda western een, hemisphere-ka haddaad fiiriso waxaan laftirkooda ceyb bay u ahayd laakiin sidii loogu shaqeynaya looga hadlaya ayay dadka marka relax ka- ka noqdeen oo hadda way u fududahay inuu qofka qof psychologist u tago oo arrimahan een, eh, dareemadiisa ka hadlo laakiin anaga marka soomaali haddaan nahay waxaan u baahannahay awareness aada u fara badan in arrintan laga hadlo oo laga dhigo yacni wax normal ah sababtoo ah qofka bili-aadanka wuxuu ka kooban yahay deen physically iyo maxaan ku idhaha mentally labadana qofku wuu ka xanuunsan karaa marka wax ceeba maaha waa wax bili-aadanka yacni bili-aadannimadaada yacni caddaynayso qofka marka asagoo sharaf leh oo yacni een, positionka uu community ku leeyahay asagoo ku leh wuuna dareemi karaa waxaan maaha marka wax ceeba
waa garta marka sidee looga saari karaa ceebtaas ama istigmadaas la xiriirta xanuunada dhimirka dadka soomaalida sidee looga saari karaa bukla
runtii dee in en, eh, awareness-ka la badiyo laga hadlo laga doodo en, eh, marka qofka markii arrimaha ay kusoo lalaabtaan usually caadi u noqdaan En, in looga hadlana si en, eh, waxyaalaha en, misconceptionka ah oo ka mid ah haddii qofku wax dareemo uu u tago matalan dhakhtarka ama uu daawo siiya oo daawadaasi ka dhigaysa yani wax nooc kale ah runtii taas wayna ugu badan tahay ama cirbad lagu dhufto yacni cidna cirbad kuma qofna kuma dhufanayso ama daawo ma siinayso marka kelixi cirbad laga hadlaya mise waxyaalaha waaweyn waa marku naftiisa ama bee-ada uu ku nooleya khatar u yahay laakiin markaas de waa maruu qofka yacni consciouskii uu ka tegay oo maxaan ku idhahdaa psychosis arrintiisa ay marayso uusan iska warqabin laakiin inta ka horeys waxaa la yidhahdaa anxietyga iyo depressionka iyo waxyaalaha lamidka ah En siba depressionka yani clinically qofka depressed aad u noqdo waa yani stageka ugu dambeysay marka qofkaas yani calaamadaha lagu garan karo waxaa ka mid ah inuusan guriga kasoo bixin shaqadii ama iskuulka isku dhaafo En, eh, waxyaalaha activitiyadii fificneed uu qofka sameyn jiray inuu ka haro En, nadaafada hygienkiisa inuusan ka shaqeynin En, em, labiskii ama sidiis kaleba uusan isdaryeelin En, hataa heer marka uu gaaro uu yidhaahdo en, eh, noloshan uma arko en, inaan kusoo no- noolaan karo
oo uu isku dayo inuu ama naftiisa isku dayo inuu isdaldalo ama waxun isku sameyn si uu noloshan een, eh, isaga een, eh, baabi'iyo Een, eh, marka depressionka waxyaalaha lagu gartaa noocaasa Een, qofka markuu heerkaas marayo marka chemical imbalance aada u fara badan ayaa maskaxda ku dhacay marka heerkaas markuu marayo wuxuu u baahan yahay daawo balance ka soo celinayso mana aha daawo oo noloshiisa dhan sii wadan doono marka monitor fiican baa lagu sameeyaa dhakhaatiirta runtii waa specialised waa loo soo tababaray in marka qofka daawooyin la siiyo ilaa xad hadhow turan laga joojiyo markuu normal noqdo kabacdina uu u tago psychology uu ka hadlo dhibaatooyinka waa gartay eh, dadku waxaad sheegtay inay ka baqaan oo mararka qaarkood haddii qofku dhakhtar u tago cirbad baa lagu daraya ama kaniini baa la siinayaa laakiin daa- daaweynta waxaa ka mid a soomaha mararka qaarkood in lala hadlo uun hadal dhakhaatiir waxaa jirtaba ku takhasusay qofka dhimirka maskaxda qaba inay la hadlaan laakiin soomaalidu badanaa ma aaminsana qof baa inta kula sheekaysto yaa daawo ku ah ha exactly marka waxay u baahan tahay yani awarenesska yani in cilmigan een, dareenka iyo maskaxda ku saabsan ummadda yani si badan looga hadlo oo cilmigan loo soo bandhigo Een, eh, waa run yani qofka markuu si rationala u fikirayo wuxuu isleeyahay yani qof maxaan ugula sheekeysanayaa een, eh, emotionkayga sida ba- dareenkay dareenkayga maxaan ugula sheekeysanaya sidii nagula soo koriyey matalan dhaqankeena nin rag baa tahay ordfaaca iska celi laakiin ninka ragga ah een, sida dumarka laftirkiisa wuxuu leeyahay dareemo fara badan marka in arintaas la joojiyo een, loo sameeyo meel safe environment ah een, meel qofka uu een, uusan cidna aysan ku caynaynin ku aflagaadeynaynin oo yacni u gaar ah si uu marka kalsooni fiican u helo uu kaga hadli karo waxyaalaha aada privateka u ah marka waxa qofka heerkaas gaarsiiyey waa uu yacni wuxuu sawirtay een, eh, wax runtii aan reality ahayn sababtoo qofka caqliga mise fekerka runtii aada buu khatar u yahay haddii een, eh, wuxuu kaa dhaadhicin karaa wax aan jirin aada run u malayn kartaa marka psychologiga psychologistiga marka wuxuu kusoo takhasusay dee qofkan sida ula sheekaysto si kelmadaha qaarkood uu isticmaalayo kadib een, uu ugu dareemo mise ugu tusaale qaato qofkan meeshuu marayo matalan waa gartay xanuunka inuu heerkiisi koowaad yahay ama labaad yahay ama meesha u dambeysay inuu joogo si uu ogaado ha marka qofka u wareysanayo yacni xaaladaada ka waran sidii marka descriptionka ee, mise tusaalaha xaaladiisa ka bixinayo ayaad ka dareemi kartaa marka qofkan yacni mental stateka u marayo waa gartay eh, qofka xanuunku ku dhaco ama dhalinyarahaada ama haween ama ragga u ahaadee eh, waa gaar s- inuu ama dhakhtar u tago ama cidla hadle laakiin qoyskiisoo kale ama dadka faamilkiisa ama hooyo ama aaba ama walaal ama saaxiib ama qof ay daris yihiin door noocee ka qaadan karaan qofkaas eh, xanuunsan inay inay ka qaataan caafimaadkiisa
Een, runtii waa su-aal aada u fiican Een, faamilka iyo bay-ada inta kale waxay ka qe- ka qeyb qaadan karaan in qofkan een, howsha laga yareeyo sababtoo ah stresskan fara badan ee, iyo pressureka fara badan xanuunada wuu kusii saa-idanayaan qofka marka haddii faamilka haddii qofka een, waxaan dareemaya hadduu yahay gabadha guriga ama wiilkii in marka la analyse gareeyo oo la yiraahdo okay qofkan waxbarashadaa ku badatay ama shaqadaa ku badatay marka in lala hadlo oo laha iska tartiibi Een, eh, hadduu aabbaha guriga yahayna sidoo kale laakiin in qof aan cilmi u lahayn een, uu tala ka bixi arrintan runtii ma fiicna wayna nagu badan tahay Een, eh, marka waxaa fiican oo waxa- een, een, loona baahan yahay soomaali haddii aan nahay qofka haddii uu su-aal wax ka qabo inuu u raadsado dadka cilmiga u leh uusan cid kasta kala hadlin sababtoo ah qof baa laga yaabaa in isaga oo ka tahay dee in em, maxaan ku idhahdaa wanaag laga yaaba inuu tala aan qofkan ku habboonayn uu siiyo hadhow taladana ay ku xumaato marka tala waxaa runtii aada dadka ula dardaarmi lahaa haddii ii wax jiraan aada u baahan tahay talo ula raadso dadka cilmiga taladaas u leh waa gartay waxaan ka soo hadalay eh, b- eh, b t s d da iyo dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinka iyo qaxay dadka qaarkood inay ka keenaan qaadkoo kale dad badan baa aaminsan inuu qeyb ka qaato in qofku xanuun dhimira uu ka dhaco intaad cilmigan ku dhex jirtay ma jirta arrintaasu dhibaatadiisa sidee looga baxsan karaa qaadkao kale runtii qaadka wuxuu la siman yahay sida muqaadaraadka kale hadday noqoto alkoholada iyo waxyaalaha kale sababtoo ah qofkan sababta uu qaadku cunayo wuxuu helayaa hormonska bili-aadanka waxaa jira waxaa la yirahda dopamine mathalan oo qofka siinayso yacni dareen wanaagsan marka uu qaadkan cunayo marka waxaa laga yaabaa qofkan emotionally waxa dhib inay gudaha ka jiraan uu ku daaweynaya marka wax external ah substances oo haddii noqoto qaad ama alcohol ama darogasa kale laga yaaba marka qaadka markuu cunaya ama darogadan kale isticmaalaya marka inuu xoogaa yar satisfaction yar uu yaro helo oo temporary ah marka isku ilowsiinayo marka haddaad aragtid qof yacni runtii addict ah usually marka badankood qofkaas sabab baa heerkaas gaarsiisay marka waxaa loo baahan yahay qofka marka in dib loogu noqdo oo la fiiriyo yacni muxuu la soo kulmay because qofka dareenkii gudaha ayaa runtii xanuun aada u fara badan ku haya asagoo dareensaneen marka wuxuu raadinaya wax external ah marka qaadku waa wax uu ku qariyo uga baxsado dhibka hoosta ka hay gudaha ka hay usually ha
waa waa waa gartay soomaalida norway baa degan tahay aada telefishinada waxaan ugu aragnaa soomaali badan oo ka dacwooneysa in caruurta laga qaatay oo kale maxaa sababa waddanka adaa degan waxyaalahan xanuunka dhimirka oo kale qeyb ma ka yahay ma ma waxaa ku badan faamilada burburo ama furiinka oo kale ma sharci u gooniyaa jira norway oo ah haddii ay u arkaan ilmaha in sidii la rabay loo korin waayo inay si deg dega uga qaataan bal arintaas bal haddaa noo dulmarto maadaama waddankaasaa ka timid haaniyow horta norway waxay wadamada kale ugu duwan tahay sharcideeda aad bay u ad adag yihiin marka qofkan soomaaliga ah qoyskan soomaaliga ah laga yaabay in uu soo tahriibay oo yani dhibaatooyin aada u fara badan lasoo kulmay marka uu norway imaanaya mis wadamada lamidka ah ee ka dhaadhacsaneyd yani marba haddii aan meeshaas nabad ku tago in aan geli doono nolol aada u fiican laakiin qofka waxaa laga yaaba inaysan xisaabta ugu jirin qolyahan uu u imaaday maxay ka doonayaan marka expectations kala duwan ayaa jira oo yacni from day one qofka uu soo dego bay-adii iyo yacni uu imaaday iyo asagii inay isku sameynaya marka crash qofkan waxaa laga rabaa isla markii in uu luuqadii barto oo integration sameeyo oo yacni meeshan habka loogu nool yahay uu wax ka barto asna sidaas u noolaado laakiin imagine marka qof soomaaliya ka imaaday oo waxaasoo history ahna wato iyo wadanka norwayn waa one of maxaan ku raha wadamada adduunka ugu casrisan marka yacni iyagana expectation aan normal ahayn ayay saarayaan qaxootiga cusub qaxootigana yani expectation aan normal ahaynna way ka sugayaan dowladda marka haddaan sii jilciyo waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga ah oo wadan tujaaraha tagtay barwaaqaa cayrtii haddii aad qaadatid guri dowlada lagu siiyo wax kaa maqan ma laha laakiin norwegianka wax kale rabaan wax kale rabaan marka qofkan laga yaaba asagana de in ummad kale lasii xiriirto oo wax kale laga sii sugaya marka runtii waa situation aan runta fududeyn habka ilmaha loo koriyena runti aad buu ugu duwan yahay habka anaga noola soo koriyey iyo habka aan naqaan inaan ilmo u korino sababto hadda ilmihii norway ku dhashay iyaga laftirkooda hata dhibaata haysato not all of them laakiin badankood because habka iyagii loo soo koriyey ayaa raba marka iyagana inay ilmahooda oo second generation third generation iyagana usii koriyaan marka runtii waxaa fiican qofka inuu meel kasta u joogo uu wax ka ogaado meeshan sida loogu nool yahay iyo luuqadda luuqadda yani waa arrin aada muhiim u ah norway luuqadeeda way ka duwan tahay luuqadahan kale oo ingiriisiga ah marka niyow dhibaatooyin fara badan ayaa jiro annagana waxaa qaladaadyada aan leenahay waxaa ka mid ah inaan qarsanno dhibkeena laga yaaba way jiraan community dad u shaqeeyo oo arrimahan ka tala bixiyo laakiin waxaa laga yaaba qofkan asagoo meelo kale ka fikirayo inuu dhibkiisa qarsado oo dhibkiisa u qarsanayo meel yani goor aan wax laga qaban karin marka inuu ummadda ula imaado yiraahdo dhibkaas baa haysto laakiin laga yaaba bilowgii hadduu dadka arintan ehelka u ah uu la xiriiri lahaa uu tala ka qaadan lahaa laga yaaba in wax fiican mis wax badan kiiskiis laga bedeli lahaa waa gartay marka soomaalida waxaad moodaa inay ama qarintaas dee wax badan qofku uu qarsado dhibaatadii ama waxaad arkaysaa mararka qaarkood hadda hooyo social media soo fariisto le ilmihii waa layga qaatay la iisoo duceeyey soomaaliya soomaalidiina ay kacsan tahay oo leeyihiin sababo aysan ka warqabin dee waxa loo qaatay iyo xaaladda faamilkaas iyo ma jiraan marka communitiyo ama madax community ka tirsan ama dad dadku ay u dacwoon karaan ama dhibka ka xalin karaan ama luuqadii ka caawin karaan norway oo kale
niyo way jiraan oo runtii heerka laakiin la rabay ma gaarsiisano inkastoo rag iyo dumar gurubyo dad badan ay isku dayayaan yani inta tabartooda inay ummadda wax u taraan waxaa kaloo meesha ku jirta nasiib daro qaladaadi aada u fara badan anagana waan leenahay majoritiga qaladka anagaas kale laakiin waxaa kaloo jira yacni cunsurinimo nidaamsan oo marka maadaama nasiib daro soomaalida yacni kuma laha reputation fiican ama samicad fiican marka haddii la arkaba qofkan ama kiiskan inuu soomaali yahay already waa dad biased ah oo laga yaaba marka in yacni fikrad horey ka haysteen bulshadan dhanba ka haysteen ahaa inay kula dhaqmaan qofkaas saameyn ayay ku yeelanaysaa marka ma raba yacni arrinta cunsurnimada nidaamsan ma raba inaan ka dhigo yacni wax aada u ballaaran laakiin way jirtaa gaar ahaan tuulooyinka marka taas iyo waxaa marka kulmay anagii oo yacni dhaqan kala haysano iyo qarsaneyna dhibaatooyinkeena waxyaala fara badan marka kulmay oon ilaah amarkiisna saas ilmo badan dowladda ku qaadatay waa gartay marka carruurta marka la qaato kale ma la ogolyahay in soomaali kale loo geeya hadday jiraan qoysas kale oo diyaar u ah oo degan oo qaadan kara mise dad cadaana loo geeyaa
markan yahow way jiraan runtii sidii sharciga uu sheegayo haddii ilmo noocaas lasoo qaato meesha ugu horeyso oo alternative laga fiiriyo waa qoyska ama dadka uu la leeyahay xiriirka laakiin sharciga marka sidiisa waxaa jira practical iyo theory marka meelaha qaarkood theory theorygugu jira laakiin practical lagulama dhaqmo oo laga yaaba isla markii ilmaha inta la qaado meel aada u fog laga tuuro oo tuulo ah oo gaalo loo geeyo qaarkood kuwa raba sharciga inay si fiican u isticmaalaan oo nala soo xiriiro oo yiraahdo dee ilmo soomaaliya haynaa ee dad aan u geyno keena dadkii haddana dad laga waynaya marka dhibkaasaan haysto oo soomaalida laftigooda dhaqan uma aha caruur aysan dhalin ama aqoon oo soomaaliyan dhaqan uma aha laakiin dad badan baa jiro awoodo oo guryo fiican haysto oo boos u hayo laakiin dadkii iyagii waxay ka cararayaan mas-uuliyad kale ama waxyaalo kale marka waxyaala aada u falxuniyo bulshadeena waa ku arkaysaa marka oo aan runtii jeclahay inaan si dhexga galo oo lala xiriiro dhibaatooyinka wadankeena nagu haysto iyo inaan meelahan usoo qaadanay oo laga yaaba ilmo badan oo masaakiina inay saasna kuwaayeen faamilada muslimiin ah adoo aan hoos u gelin maxaa kamid a kala qaybsanaanta bulshada kala soomaaliya qaybsanaanta bulshada soomaalida ha waa gartay ugu dambeyn marka nin aqoon-yahanaa tahay ee, waqti badan dibadda joogay society-ga arkay maxaad is leedahay xal ku waayaa dadka soomaalida guud ahaan norway keliya ma- haddaanan ka hadal australia mareykanka ingiriiska meesha doono sida ugu wanaagsan ee bulshooyinka ay degan yihiin ay ula noolaan karaan shuruucdana ay u fulin karaan iyagana dhibaata aysan ku imaan karin haddii lagu yiraahdo maanta labo ama saddex shay saan saan saan haddaynu yeelo haddaan soomaalinahay waxbaa iska bedeli laha maxaad dhihi lahayd
Iyo waa su-aal adag laakiin runtii en, eh, soomaali haddaana potentialkeen aad buu u balaaranyay sababtoo aqoon naguma yara eh, resources naguma yara markani waxaa uun loo baahan yahay inaan is aamino oon runtii en, eh, midnimadeenana sii balaarino oo weliba generationkan meeshan ku dhashay en, eh, dhalinyaro fara badan baan la shaqeeyaa en, oo runtii iga laftirkooda en, eh, maxaan ku idhahdaa la qabsan la nolosha ku nool yihiin sababtoo ah in dhaqankii waalidka iyo islaamkii waxbay ka sugayaan dhallinyaradan in bulshadan kalena yani wax kale expectation kale laga sugayaa marka dhalinyaro fara badan ayaa marka dhexda ka baxday marka in intaas u tashano oo aan runtii mustaqbalkan u fikirno aan u samaysano marka maxaan ku idhaahdaa aan qorshe u dejino ilmahaas waxaan aaminsanahay marka in kaalinta koowaad ay tahay had- qodobka koowaad uu yahay haddii aan yurub mise maraykan ama australia aan imaanay runtii inaan go-aan dhab ahan gaarno oo aan nidhaahno okay meeshaan kama tegi doono haddii aanan ka tegayninna marka waa inaan su tashanaa haddii laga tegayana go-aan laga gaaro sababtoo ah waxaa nugu badan yacni dad een, een, maxaan ku idhahdaa lugta u taagan tahay logtu taagan tahay Ah, oo intan aan deganeen xaggan aan deganeen waxaan dhihi lahaa un go-aan hala gaaro community ahaan hala isu tashto resourceka aada u fara badan aan haysanana bal aan midayno oo aan halaga ah, halaga faa'iidaysta ugu dambeynta ah, shir baad ka qaybgalaysaa sabtidii axadda halkan ka dhici doona shirkaas iyo adiga doorkaaga ama khudbadaad ka soo jeedin doonta maxay tahay runtii eh, waa een, eh, urur lagu magacaabo somali p n oo ah somali professional network oo marka isku xiriiriya een, eh, aqoon-yahanada iyo ardayda soomaaliyeed meel kastay joogaan adduunka marka australian chapter bay ku leeyihiin maraykan europe iyo asia runtii marka waxaa waa shir shir sanadeedkii Eh, marka waxaa laga kala imaaday een, eh, maraykan yurub iyo africa iyo meel aada u fara badan Eh, ujeedadan ay tahay un dadkaas bal inay iyagana isu tashtaan oo si ay ummadooda wax ugu tari lahaayeen marka waxaan aaminsanahay in la sugayo dhalinyaro fara badan oo reer eh, melbourne ah iyo reer australia oo kasoo qeybgali doono iyagana in loo faa-iideeyo sidee ay insha allah noloshooda wax ugu bedeli lahaayeen un
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali